kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda islii ee magaalada nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ah ee degan magaalada nairobi qaar ka mid a gabdhaha ku ganacsada xaafaddaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin caasho caagane waxay xaafadda islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamiil soomaali u badan xilligan oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanna uu dalabku aad u badan yahay hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka covid awgiis saamaynta ugu yeeshay mar kale lockdownka la soo celiyey waxa ma la qiyaasi karo qofka keliya oo saamayn ku yeeshaa noqon karo iyo qof kale oo anig la mid oo business samayn raba oo kaleeto waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo yacni aan samaynaynay businesskeen oo maqaayadeena baasamacaan aan furaynay saamaynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii obinka aan samaynayna maalinta ka horreysay uu madaxweynaha hadlo lockdownka annagoona ka filayn inuu hadlaayo wax soo sheegaayo marka waad dareemi kartaa dad badanaa casuumnay dad madax xaran maqaayad inay imaadaan waryaalaa la raba in lagu casuumo marka saamaynta lagu yeesho waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karo tagawey waaye waxay iska noqotay wixii inaan iska furan oo tagaweyga iskaga bilaawno yacni malaayiin dollaraa ku luntaa la yidhi sanad ka hor ahayd markiisaanoo kale lockdownka loo soo rogay annaga marka waxaa waaye malaayiin dollar aan faa'iidi lahayna hadda weynaan leenahay maadaama macaamiil aan luminayno dad la rabay cunto inay cunaan dadna rabay inay kasbanno oo miis ay fadhiistaan ay cunto ku cunaan marka waxyaabo badan aa marka uu naga naga hakiyey ee lockdownka laba sac haddii laga dhigana waa dareemi marka dib dukada guriga la kala galaya qof walbo gurigiisuu aadaya dhibaatada ay taabatay caasho mid la mid ah waxaa qabta gabadhan magaceeda noogu bilaabaysa oo iyana ka mid ah gabdhaha makhaayadaha ku leh xaafadda islii ee uu saameeyey bandowga mar kale lagu soo rogay magaalada nairobi si loo xakameeyo xanuunka covid sagaal iyo toban ee mar kale kusoo labakacleeyey magaalada anigoo deeq xuseen ah waxaan leeyahay maqaayad baastimcaan la dhaho marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii o dhan waa nalaga jijibiye ma garatay marka askar baan ka cabsanaynaa wakhtiga markii la gaaro marka shaqadii waa yaraatay teeg awey ha loo qaataa lil gudihii baqaayadda laguma cawni karo cunto dhibaatadaas ayaana haysato dhaqaalihii hoosuu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandowgan dartiis wax walba ay hoos noogu dhaceen waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina hadda ma awoodi karna awalna waan wada siin jirna lacagtooda ma garatay bandow ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay lacag fiican ayaan heli jirnay hadda laakiin wax lacag aan helna ma jirto xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandowgii waaye waxaa laba saacay noqonaysaa laba saacadana waa la kala cararayaa cuntadiioo taale ayaan firinjeer ku aruurinaynaa xaafadda islii marka la gaaro habeenkii saddeedda fiidnimo waxaa jira gabdho wadooyinka ku iibiya dhar iyo badeecooyin kale maadaama aan xilliyada kale la ogolayn si fursad loo siiyo ganacsatada dukaamada kule wadooyinka ee iyagu bixiya kirada dukaamada ay ku ganacsadaan mar haddii bandowga cusub ee hadda la saaray xaafadda islii oo ka bilaabanayo sideedda fiidnimo waxay taasi meesha ka saartay ganacsigii yaraa ee ay ku noolaayeen gabdho badan oo ay ka mid tahay cayne bashiir waxaa ka shaqaystaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado soo soo koroonaha u bilowday lockdownka noogula xiray wax ganacsiya ma lahan oo laba saac oo lockdownka ku egyahay annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowdale soo hadda ayaantaan kuma shaqaysano madaxweyneha waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga qafiifiyo xilliga annaga shaqaysano because maalinka dukaamadaa wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo meeshii gaaryaala la dhiganayaa laba saacadi bacdulmaqrib camal aa dhiganaa ilaa iyo afar saac asaga shaqaysan jirnay hadda marka lockdownka sida looga dhigay oo shaqo ma lahan meeshii oo waa nagala soo burinaya marka waa xir fadhinabo iyadoo wax nagala gadanina iska soo laabanaa hal saac xataa ma fadhino soddon daqiiqo keliya intaa geenaynay intaa kasoo celinayna waa dharka qarash la-aanaa dhacday yacni waxa yarkoo biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan oo meelaa ka keenayna ma lahan dharkii saas bishii hore usoo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yaalaa iska soo qaadnaa waa iska keennaa adina way celinaa intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar ku leh xaafadda islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan mubaarak